warin caafimaadon ku faa'iidayniyo fayadhowr waajibaan layna wada faray fahma oo bulshooy afudahaysanina
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno maalinta caalamiga ah badbaadada bukaanka toddobiyo tobanka sebtembar oo maanta oo kale dunida si weyn looga xusayo maxay ka dhigan tahay maalintan maxay yihiin ujeedooyinka maalintani loo asteeyey sideese shaqaalaha caafimaadku qeyb uga noqon karaan badbaadada bukaanku maxay uga dhigan tahay maalintan bahda caafimaadka waa maxay doorka waalidiinta si loo helo daryeel caafimaad caruureed oo badbaado leh arintaasi ayaan barnaamijka uga hadli doonaa inta uu barnaamij ku soconayo dhanka farsamada libaan maxamed cabdi ayaa ka qaabeynaya anigoo axmed maxamed jaamacana waan idinla socodsiin doonaa saaxiibayaal
warin caafimaadon ku faa'iidayniyo fayadhowr waajibaan layna wada faray fahma oo bulshooy afudahaysanina
hagaag maalinta caalamiga ah ee badbaadada bukaanka toddobiyo toddobi-iyo tobanka sebtembar ayaa sanad waliba dunida si weyn looga dabaaldegaa waxaa la is-xusuusiyaa ahmiyadda ay leedahay maalintan iyada oo la qaado tallaabooyin arrimahaasi la xiriira haddaba ahmiyad noocee ah ayay leedahay maalintan maxayse yihiin ujeedooyinka loo sameeyey xog arintaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya waryaheena cabdulaahi cabdulqaadir nuur
mahadsaned axmed maalintan ayaa qaramada midoobay iyo ururka caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay u asteeyeen sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta ku saabsan muhiimadda ay leedahay badbaadinta bukaanka marka loo adeegaya caafimaadka mowduuca sanadkan la qaatay ayaa ah technology an zevety investment care taas oo diradda saaraysa in teknolojiyadda iyo tobabarka caafimaadka loogu adeegsan karo ilaalinta nolosha bukaanka soomaaliya caqabadaha caafimaadku waa kuwo badan sida qalab yari dhakhaatiir kooban iyo adeegyada caafimaadka oo aan ku filayn haddana waxaa jira ha dadaalo la taaban karo oo la sameeyey tababaro caafimaad oo lagu baranayo sidii khaladaadka daawooyinka looga hortegi lahaa isticmaalka teknolojiyadda sida diiwaanada caafimaadka ee elektroniga ah ololayaasha wacyigelinta bulshada iyo bukaanka oo qeyb ka qaadan kara daryeelkooda badbaadada bukaanku waa mas-uuliyad ay wadaagaan dhakhtarka kalkaaliyaasha bulshada iyo bukaanka laftarkiisa caruur kastahi waxauu xaq u leeyahay daryeel caafimaad oo badbaado leh laga bilaabo bilowga noloshiisa si kasta ahaatee dhallaanka iyo caruurta yaryar waxay wajahayaan khataro badan oo caafimaad sababtoo ah si dhaqsi lah ayay u korayaan waxayna leeyihiin bahyo caafimaad oo isbedelaya iyo weliba cudurro u gaara hal shil oo badbaado la-aan ah waxa uu yareyn karaa saameynta nolosha oo dhan ay ku reebto caafimaadka iyo horumarka ilmuhu sidaa darteed maalintan caalamiga ah ee badbaadada bukaanka waxaa loo hibiyey xaqiijinta daryeelka badbaado leh oo lagu talagelay dhallaanka iyo caruurta iyadoona diradda la saarayo kuwa da-doodu ay u dhexayso dhalashada ilaa iyo sagaal sano jar hay-adda caafimaadka adduunka ee w h waxay ku baaqaysaa waalidiinta mas-uuliyiinta caruurta daryeela shaqaalaha caafimaadka hogaamiyaasha xarumaha caafimaadka macalimiinta iyo bulshadaba inay u midoobaan sidii looga hortegi lahaa waxyeelada lagana fogaado in ay caruurta ku dhacaan badbaadada bukaanku waa xaq xasaasi ah waxaana jira khaladaad caafimaad oo sanad kasta sababa dhimasho iyo dhaawacyo layska ilaalin karo tusaale ahaan daawo khaldan oo la siiyey bukaanka khaliino khaldan oo dhacay nidaamka caafimaadka oon la hubin oo keena caabuqyo maalintan caalamiga ah ee badbaadada bukaanku waxaay noo xasuusinaysaa in caafimaadku yahay nolol nolosha bukaan kastana ay tahay mas-uuliyad wadaag ah aan ka wada shaqeyno sidii bukaan kasta loo hubin lahaa inuu helo daryeel caafimaad oo badbaado leh tayo leh islamarkaana sharaftiisa ilaalinaya hagaag mahadsanid cabdulaahi halkaaad inagala socotaan waa raadyo hadaardheer mawjada f m siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megahartis barnaamijkan gaarka ah maalinta caalamiga ah ee badbaadada bukaanka ayaad la socotaan bahda caafimaadka waxa ay qeyb weyn ka yihiin meelaha ay mas-uuliyadu ka saaran tahay badbaadada bukaanka sida dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha iyo qeybaha kale ee bahda caafimaadka haddaba maxay uga dhigan tahay badbaadada bukaanka bahda caafimaadka su-aashaasi waxa aan weydiiyey doctor cabdulqaadir cabdi maxamed oo ka howlgala xarunta ducaysane boly clinic oo ku taala magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana uu sharxayaa waxyaabaha ay bahda caafimaadka uga dhigan tahay badbaadada bukaanka badbaadada bukaanka waxay nooga dhigan tahay waa wax aada muhiim u ah bikoos biniaadanku waa waxa ugu muhiimsan oo ilaahay karaameeyey ilaahay abuuray oo ah waxa ugu muhiimsan ee adduunkan loo abuuray inay tahay biniaadanka inay ku noolaadaan si deganaansho iyo caafimaad leh biniaadankuna hadda meesha kasoo bilowda waxay tahay waa caruurta dadka caruur ay soo wada mareen haddii markaa caruurta aan laga taxadirin caafimaadkooda iyo daryeelkooda waxaa imaanayso bulsho maaragtay aan horumar sameynin ee dhanka caafimaadka caruurta yaryarkaa oo weliba shanta sano ka yar waa caruurta ugu nugul markii loo fiisho dhanka xaaladaha caafimaadka inta badanna wasaaradaha iyo maaragtay hay-adaha inta badan ka shaqeeya caafimaadkana waxay xooga saaraan caruurta loo yaqaana andarfayfka ama caruurta ka yar shanta sano sababta xooga loo saarana waxay tahay inay aada u nugul yihiin markii loo fiisho nafaqa ahaan iyo markii loo fiisho caafimaad ahaan intaba way doctore maxay tahay halista ugu badan ee ay wajahaan caruurtu markii ay ku guda jiraan marxaladda daaweynta ama daryeelka caafimaadka halista ugu badan ay wajahaan caruurtu waxay tahay inta badan caruurtu markay xanuunsadaan waxaa la geeyaa xarumaha caafimaadka waxaa kaloo jiro caruur badan oo soomaaliyeed oo aan helin daryeel caafimaad ee ku haboonaay ee ku nool meelaha fogfog ee ka fog maaragtay adeega caafimaadka laakiin markii la rabo in si saxa ay u helaan caruurtu badbaado ama daryeel caafimaad u helaan waxyaabaha u badan in badan laga hortaga waxay tahay cudurada inta badan caruurta ku dhacdo waxna waa wax laga hortegi karo oo intaysan cunug ku dhicin la rabo in daryeel iyo hortag lagu sameeyo waxna waa wax cunuga markii cudur ku dhaco kadib loo baahan yahay inuu helo daryeel caafimaad ama caafimaadkii ku habboonaa inuu helo marka waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha laga hortegi karo waxaa ka mid a cudurada loo yaqaano vaccine preventable disease ama cudurada looga hortaga tallaalka inta badan kuwaas haddaan la tallaalin oo tallaal cunuga uusan helin waxaa imaanayso hadhow cunuga markuu ku dhacdo in wax laga qabo waayo waxaa ka mid ah cudurka jadeecada waxaa ka mid a booliyada waxaa ka mid a gowracatada waxaa ka mid a tetanaska waxaana haddeer socday wasaaradda iyo w h o ay sameynaysay kambeyn weyn oo lagu yareynayo maaragtay cuduradaas faafa in looga hortago oo maaragtay caruurta talaala si guud loo siiyo tuulo iyo maaragtay degmo iyo gobol intaba waa laga bixinayay cudurada kale oo maaragtay daryeelka ay ka helaan waa cudurada qaax baan wax loo yaqaano nemoniada ama waxa loo yaqaano jeexdheerta jeexdheerta iyo nemoniada iyo gobal waxawaaye waxyaaba badanaa maarata cunug may ku dhacaan la daaweyn karo nimon inta badan waxaa la lahaa qaar jeexa lahaa waxaa kaloo kamid a cudurada halista ilmuhu si degdega ugu dhintaan cudurada shuban biyoodka oo aada halis u ah marka muhiimadda waxay tahay meel kasta ama cunugu mar kasta wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad oo buuxa iyo qofkii ku habboonaa laakiin hadda waxaan arkaynaa in xarumihii caafimaadka iyo meelihii loogu talagalay in dadka lagu daaweeyo ayse dadkiiba tegayinba ay tegayaan meelo yaro oo dad iska furteen oo aan ku habbooneen cilmi iyo aqoon midna u lahayn inay dadkii maanishgarayaan ama cudurkii aysan sidii la rabay u fahmayn marka arintaas ayaa dhib ku ah inta badan ilmaha waxyaabaha dhibka ku haya u badan waxay tahay inaysan la kulmayn qofkii ku habboonaay ee yaqaanay daryeelka caruurta way doctor sidee shaqaalaha caafimaadka uga hortegi karaan in caruurku la kulmo halis caafimaad shaqaalaha caafimaadka waxay u hortegi karaan kow horta in isku xirnaasha jirto isku xirnaashadaasoo u dhexayda bahda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer state waxaa kaloo muhiima in la wacyigelin la sameeyo oo dadka laga wacyigeliyo waxyaabaha aan fiicnayn ee caafimaadka caruurta dhib ku leh sida hadday tahay maaragtay meelaha wasaqaysan oo biyuhu ku jiraan oo kale iyo waxyaabahaasoo kaleo dhan wax allaale wixii dhib ku keenayo kale in maaragtay wacyigelin laga sameeyo waxaa kaloo muhiima in wasaaradda heer federaal heer state inay kasoo inay ka gaaraan go-aamo adag oo xakameynaya dadka aan illegalka uga ganacsanaya daawada oo ilmaha yaryarka daawo aan ku habboonayn iyo maaragtay waqtigii lagu talagalana aysan ku siinayn cudurkii la rabana si saxa aysan u daweynayn dadkii masaakiinta ahayna ay dareemayaan inay isku haleynayaan because qofka maskiinka markuu yimaado qofkan xarunta furtay farmashiga quruxda badan dhex fadhiya baaritaanadan haysta dadku waa iska masaakiin waa iska aaminayaan laakiin qofkii markii la aamino aqoontii ku filneed oo bukaan ku daawey lahaa cunuga ma jirto marka waxaa imaanayso xilli wax laga qaban karay hogaankii inuu dhaafo oo halkaas uu ku dayacmo cunuga yarkaa
doctor aadan kuu fahmay muxuu yahay doorka waalidiinta iyo bulshada si loo ilaaliyo badbaadada bukaanka caruurta doorka waalidiinta ku habboon waxay tahay waalidka kasta ee caruurta dhalay ee cunuga ka xanuunsan yahay in uu geeyo xarunta ku habboon iyo isbitaalka ku habboon iyo dhakhtarka ku habboon dhakhtarka u geenaana u noqdo dhakhtar khibrad u leh ama dhakhtar cilmigan soo bartay oo waqti iyo maaragtay baraatig badan iyo juhdi badan ku bixiyey laakiin marnaba aysan geynin meelaha maaragtay waxa waaye farmashiyaasha dadka qaar iska furteen inaysan geyn oo ay ka taxadiraan haddii marka hooyadu wacyigelin la sameeyo taasna waxay ku dhici kartaa in wasaaradaha iyo dadka caafimaadka ka shaqeeyaba wacyigelin ay sameeyaan oo dadka laga dhaadheeyo inaan meel kasta aan lagu daawey karin cunug yar laakiin special meelo qaas ay leedahay oo lagu daawey karo dhakhtar kastana dhakhaatiirta ugu fiican maaragtay magaalada ama meel kasta ay joogaanba in loo geeyo oo ku habboon si maaragtay u daaweeyaan ilmahaas kulala tacaalaan
warin caafimaadon ku faa'iidayniyo fayadhowr waajibaan layna wada faray fahma oo bulshooy afudahaysanina
hagaag raadiyo hadaardheer ayaad inagala socotaan mawjada f m sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megahartisna waad dhageysanaysaan barnaamijkan gaarka ah maalinta caalamiga ah ee badbaadada bukaanka ayaad la socotaan saaxiibayaal maalin wanaagsan meel waliba oo aad ku sugan tihiinba kalkaaliyayaashu waxa ay qeyb ka yihiin mas-uuliyadaha la xiriira badbaadinta bukaanka waxa ay si weyn ula socdaan xaaladaha bukaanka iyaga oo maamula kiisaska iyo xaaladaha kala duwan oo uu marayo bukaanku waxa ay diiwaangeliyaan xogta bukaanka si dhakhtarku uu u qaato tallaabooyin muhiim ah oo lagu badbaadinayo bukaanka haddaba ma jiraan qaladaad caafimaad oo ay la kulmaan kalkaaliyayaasha inta lagu gurda jiro marxaladda daaweynta caruurta lana raadinayo daryeelka caafimaad ee caruurta su-aashaasi iyo su-aalo kale waxaa raadiyaha daardheer uga jawaabay kalkaaliye cabdirashiid cusmaan cali oo qeyb ka ah shaqaalaha caafimaad cisbitalka weyn ee gobolka galgaduud waxa uu tilmaamayaa in ay jiraan qaladaad caafimaad oo yimaada xilliyada lagu guda jiro marxaladaha daaweynta bukaanka mas-uuliyadda ugu weyn ee aan leeyahay waxaa weeye ilaalinta nolosha bukaanka waxay ka dhigan tahay in la dhowro siyaabahan dhowrkan siyaabood koow xaqiijinta aqoonsiga bukaanka marka u horeysa marka u horeysa inaan bukaanka aqoonsado magaciisa ka qoro markaas kabacdina taleefanadii waxaas aan ka qoro kabacdinana aan siiyo dawadii duritaanka ama baaritaan waxay ku habboon inaan u diro sidoo kale ciidana waxaa weeye daweynta markaas aan u dira bukaanka inaad ka fogaado qaladaadka la xiriira ee ka iman kara baaritaanka ama daweynta bukaanka sidoo kale daweynta saxda ah ee bukaanka waxaa si taxadar u hubiyaa dawada inaan u qiyaaso habka loo siinayo eh, iyo waktiga la siinayo ayadana waxa weeye waa waa dawada saxda ee bukaanka markaas kabacdinana wixii maaragtay cirbad ama xididka laga siinayo ama muruqa laga siinayo inaan tilmaamo sidoo kale dawada afka laga siinayo kale inta laga siinayo kale iyo garaamka laga siinayo inaan ayadana bukaanka inaan la wadaago si uu markaas dawada sax ay u noqoto bukaanka la siinayo midda kale waxa weeye eh, diiwaangelinta dhammaan wax kasta oo lagu sameyn karo eh, laga sameeyo bukaanka sidoo kale xanuunada ku dhaco kale ina maaragtay inaad diiwaan gelisid qoftii markuu imaanayo oo sida aan hore u sheegnay magacii ka qorno dawadii xanuunkii hayay inaan rikoor garayno sidoo kale xaaladihiisa inaan la soconno had iyo jeer qofka markii hore xanuunkii hayay inaan meel ku qorno wixii dawaan aan siin markaas kabacdi xaaladihiisa inaan la soconno haddii ay wax ka yimaadaanna inaan dhaktarkii inaan la wadaagnay iyo bukaankii si markaas faylka qofka wixii dawaa ama wixii xaaladaha uu ka cabinaya aada ugu qortid si qolada dambe oo imaanaysa shiftiga ee ayaguna ula wadaagaan wixii dawaa iyo wixii xaaladaha qoftan kusoo kordhay dhaqa- dhakhtarka markaas ay bukaanka la wadaagaan Eh, midda kalena waa isgaarsiin hufan oo taas ah lala yeesha bukaanka meeshuu ka yimid xaafadda uu degan yahay eh, iyo goorka maaragtay xaaladahan xanuunka uu la soo kulmay ee la soo darseena inaan diiwaan gelino markaas kabacdinana aan rikoor galino oo aan dhigno faylka aan ku darno isbitaalka Eh, kormeerid in lala socdo kormeerka in xaaladaha la kormeero had iyo jeer qoftan dawada la siiyey xaaladiisa neefqaadkii oo kale iyo baresharka dhiigoo kale cadaadiska dhiigga wadnaha garaacay oo kale waxaasoo dhan inaad mar halkii saacba inaad mar soo kormeertid wixii iska bedelay
Eh, maxay yihiin xaaladaha halista ah ee aada la kulanto een, inta eh, lagu guda jiro marxaladaha daaweynta caruurta waxaa weeye taas eh, xaaladaha lagu guda jiro waxaa weeye qoftii inaad maaragtay xanuunkii hayay inaad maaragtay meel qaladoo kale inaad bukaankii inaad ka durto markaas kabacdina dawadii meela munaasab ahayn inay marto sidoo kale markiga la rabo maaragtay in qoftaan maaragtay dhiig lagu shubo oo kale dhiig aan dhiiggiisa ahayn oo kale in la siiyo taasoo kalena ayada waxaa weeye waa marxaladaha eh, bukaanka soo marta markaas kabacdina caafimaadkiisa inay waxwe ay bukaanka inay dhib u keenayso oo kale marka waxyaabahaas oo kale waxaa weeye eh, marka eh, qoftaas waxay daryeelka caafimaad ayay waxay u keeni kartaa maaragtay xaaladaha halis ah marka in laga fogaado oo laga taxadaro qoftan caafimaadkiisa ayay muhiim u tahay inaad la socotid wixii dawa oo xasaasiyad ku keeni karo kale in maaragtay laga bedelo ama aad la wadaagtid dhakhtarkoo kale u sheegtid xaaladahaas ayaa ka imaan kara markaas ka bacin qoftii caafimaadkiisa iyo dareerkiisa caafimaad waa uu hagaag- hagaagaya waay Een, ma la kulantay eh, tusaalooyin dhab ah oo la xiriira qaladaad caafimaad inta aad shaqada ku jirto Aa, waan la kulmay waxaa shaldan galaba ay ugu dambeysay Eh, waxaan la kulmay ilmayar maaragtay marka dawada xasaasiyadda uu ku qabo markii la siiyey ilmigii maaragtay marka xoogaa waxaa gaartay xoogaa xasaasiyad uu ka dareemay markii ka bacdina dawadii waan ka bedelay oo dawo xasaasiyada siiy ilmigiina waa u- waa u fiicnaaday markii dawadii xas- aan ka bedelay waa u fiicnaaday waayo marka dawada hadday isku socoto dhibaata ka imanaysa laakiin isla markiiba waa inaad ogaataa waxaa maaragtay qofta dhibaato u keenaya sidoo kale il- ilmigii maaragtay caano aan kuwiisa ahayn oo kale oo la siiyo caamo dodobaatan iyo shan ama boqol waxaa la rabaa inaad maaragtay ayagana la socotid waayo dhibaata ayagana ku imaan karta marka midda ugu muhiimsan waxaa weeye dawada la siinayo waxaa dhici karta ilmigii inuu xasaasiyad uu ka qaabo marka waxaa la rabaa inaad ogaatid dawadan inuu marka hore waa weydiinaysaa ama waxaa jira qaab maaragtay eh, lagu ogaado qofta inuu dawada xasaasiyad ku qaado kara in kale
adduunka ku faafay ee ficil yeelo bulshooy feejignowbaan ku idhi
waalidiintu waxa ay door muhiim ah ku leeyihiin ilaalinta badbaadada bukaanka caruurta ah kolka la raadinayo daryeel caafimaad loona raadinayo caruurta maama farxiya cumar abshir waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa aan wax ka weydiiyey sida waalidiintu ay uga qeyb qaadan karaan badbaadida bukaanka iyo sidoo kale in caruurta loo helo daryeel caafimaad oo badbaado leh waxa ay jeedineysaa talooyin ku saabsan badbaadada bukaanka caruurta ah iyada oo hooyooyinka iyo dhammaan waalidka kula talisay in ay xiriir dhow la yeeshaan xarumaha caafimaadka ee ku habboon badbaadada iyo daryeelka caruurta waxaan ka helay in badanoo ka faa-iiday waxaa kamid a khibradaas waxaa kamid a cilmiga markaan goobta caafimaadka geeyo oo daawo la siiyo oo ii bogsado de markii hore aan soo imaanayana waa murugsanay markii aan ka laabtana waa faraxsanay khibrad de cunugeyii caafimaad io hele goobaha caafimaadka ugu haboon aan geeyey iyadaaba ii ahaba khibrad iyadaaba ii ahaba
way arintaas oo kale say u kordhisay inaad xiriir la yeelato xarumaha caafimaadka
si fiican wax badan ba ii kordhisay waxaa kamida kordhidaas ii kordhi waxaa kamida dadku marka hore oo daysan fahansaneyn cilmiga goobaha caafimaadka waxa uu ku tarayo waa ilmuhu waxyaala badan ku qatalmaan ay kamid tahay oo ilmuhu guriga ugu rafaadaan in badan baan aragnay ilmo guryaha ku rafaadsanoo goobihi caafimaadkan ku dhow yihiin ayagoo qofkaas waalidka oo aysan ictiqaadsanayn in ay la wadaagaan goobaha caafimaadka ku haboon ilmaha la geeyo marka waqti badan ba igama cununba anigoo cilmigu marka xanuunsado goobaha caafimaadka inaan kala gaaraan ku kalsoona
way maxaa cabsi iyo walaac kaa soo wajahay markii aad caruurtaada geysay xarun caafimaad
waxaa iga soo wajahay qof cunugeeda xanuunsan yahay waa walaacsan yahay wax uu soo sheegi doono iyo wax lagu arki doono iyo midna ma aad waad murugsan tahay ada qof cunugiisii xanuunsan yahay waa mashquulsan yahay gaar ahaan hooyadu waa aad bay usii murug badan tahay anoo mashquulsan oo waxaweye cunugiga xanuunsan yaho niyaddu ii dhisnayn baan imid markaan imid maxaa lagu dhihi doonaa maxaa cunugaga la soo sheegi doonaa waan labalabeynayay alxamdulilah markii daawo ii qoro dhakhtarkiisi la xariiro waxa weye ilmigii ii bogsadana ilaahay baan uga shukriy
way waalid ahaan maxaad waalidka kale tala ku siinaysaa si caruurtooda u helaan daryeel caafimaad oo badbaado leh
waxaan waalidiinka kale n tala ku siinayaa inta nafteyda aan kula tali lahayn waalidiinta dhanbe kula talinayaa rag iyo dumarba hooyo iyo aabe qof kasta oo ilmo ku xiriiraan waa inay ilmahooda si toosa uga dadaalaan ayagoo dadaalaya haddana dadaalka ay sii kordhiyaan sida goobaha caafimaadka ugu haboon inay ilmahooda geeyaan markay xanuunsadaan inay tallaalka ilmahaasi joogtaa ay u tallaalaan oo tallaalkoos aysan fududaysan waxaad arkaysaa mararka qaar dadka tallaalka wareejiya oo qolada tallaalka qaabilsan oonba ka nabadgelaynba xaafadaha markay tagaan oo ilmaha tallaalayaan oo hooyooyinku ay qaarkood ay si qaldan ka aaminsan yihiin marka waxaan dhihi lahaa weliga cunug tallaalkiisa ma dhibsan markaan arkaan waa ku faraxsana oo ku farxaa cunug aan tallaalkiisa u dhammaystiranna ma uusan ilaahayba ima dhiibin sagaal caruura ilaah igu ammaansaday mid aan tallaalkiisa aanan saddexdii u dhammaystirinna ma jiro kuma jiro xogta gaaroo sii dheeraha waxay tahay haddana hooyooyinka tilmaamaha iyo gaarka ah anugu hadda qof waxaan hooyaa oo cudurka dabaysha ku dhacay iyadoo yar cuqdadii uu geliyaaba aad maxaa tiraday aad i hayso cuqdada aad i hayso marka waxaa ku qasbanaya inaan aad u tixgeliyo oo dadka aad ugu baraarujiyo qofka arkan waa ku baraarujiya oo hooya oo cunugeedu waa ka naxaa ilmaha aan tallaalkooda u dhammaystirayn marka waxaan kula tali lahayo ilmahoo tallaalkooda ha aamineen goobaha caafimaadka u haboon ha geystaan waxaamahayaa guryaha lagu hayna goobaha caafimaadka la geey oo dadku waxaweye indhaha ha furtaanoo adduunku waa ka tegay sidii hore ilmahayaan cudurada dilaaga laysaga qatali
adduunka ku faafayee ficil yeelo bulshooyin feejignowba ku idhi
hagaag raadiyo hadaardheer ayaad inagala socotaan barnaamijkan gaarka ah oo aan uga hadlayno maalinta caalamiga ah ee badbaadada bukaanka ayaad dhegaysanaysaan guud ahaan ayaan halkaa kusoo afmeerayaa barnaamijkan waxaana dhanka farsamada ka qaabeynayay libaan maxamed cabdi anigoo axmed maxamed jaamacana waan idinla socodsiinayay tan iyo inta aan barnaamijka lacayna ku kulmi doono nabadgelyo
warin caafimaadon ku faa'iidayniyo fayadhowr waajibaan layna wada faray fahma oo bulshooy afudahaysanina